bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa dalsan f m kusoo dhawaada warka subax qodobada saaka aan idii haynana waxaa ka mid ah maamulka gobolka banaadir oo soo agaasimay kulan looga mahadcelinaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku biirista bariga bulshada afrika ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo shir guddoomiyey kulanka kulaha wasiirada maamulka jubbaland shacabka magaalada beledweyne oo ka hadlay dhibaatada ah ay kala kulmeen fatahaada magaaladooda uu ku dhuftay webeen daadadka roobka gudoomiyaha gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale oo booqday laamiyada uu roobku saameeyey uu roobku saameynta ku yeeshay ee magaalada muqdisho mucaaradka maamulka puntland oo caddeeyey mowqifkooda ku aadan tallaabadii uu qaaday madaxweynaha maamulkaasi saciid cabdulaahi deni midooda yurub oo hal milyan oo yuuro ku taageeray qalabeynta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo dowladda kenya oo sheegtay in daadad xoogan oo ka dhashay cimilada elino ay ku dhufteen boqol labaatan qofood gudaha waddanka kenya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega three g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tree g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taarikhdu waxay ku beegan tahay sagaal labaatanka bisha nofembar sanada laba kun saddex iyo labaatan waxaa tasheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena subax markaana saaxiibayaal kusoo dhawaada iyaga faahfaahsan maamulka gobolka banaadir ayaa soo agaasimay kulan looga mahadcelinayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud kuubeerista bariga bulshada afrika gudoomiyaha gobolka banaadir hanaduqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa ka qayb galay kulan ballaaran oo ay bulshada gobolka banaadir uga mahadcelinayeen madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud islamarkaana ay kusoo dhaweynayeen guusha taariikhiga ah ee kubirista ururka bulshada bariga afrika munaasabadan oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa kasoo qayb galay madax kale gadisan oo ay ugu horeeyaan gudoomiye ku-xigeenada gobolka banaadir wasiir ku-xigeenada wasaaradaha warfaafinta iyo ganacsiga gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir madaxda rugta ganacsiga culimudiin odayaal dhaqan haween iyo sidoo kale siyaasiyiin uguhoreyn munaasabadda waxaa ka hadlay dhammaantood aanilada madaxda munaasabadda ka hadashay ayaa dhammaantood hoosta ka xariiqay fursadaha bulshada soomaaliyeed ee ka heli karaan kubirista ururka bulshada bariga afrika oo ay ugu horeyso ganacsiga socdaalka warshadaha waxbarashada iyo in soomaaliya ay qeyb ka noqoto dhaqaalaha bariga afrika mas-uuliyiintii goobta ka hadlaya waxaa kamid ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan alcadaala iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo sidoo kale gudoomiyaha rugta ganacsiga
salaan kadib dhammaanteen waa faraxsan nahay maadaama aan wada faraxsan nahay oo wada dabaaldegayno aan damaashaadayno marka hore madaxweynaha aan wada dhahno madaxweyne waa mahadsan tahay iga dawanaha halmar madaxweyne waa mahadsan tahay intaas kadib waxaan ugu mahad celinaynaa dadaalkii ballaarnaa ee loo galay ku biiritaanka bulshada bariga africa bulshada africa ku biiritaankeeda ma ahayn wax deg deg ah ama wax si sahla lagu helay waxaa la soo geliyey wakti badan waxaa la soo geliyey juhdi badan na laguma siinin si sahla na laguma siinin waa ku soo biiraynaa iyo soo gala iskuma xigin waxaa loo soo maray howl adag waxaa la soo buuxiyey sharuudo waxaa la soo buuxiyey kriteria fara badan oo nalaga nala weydiiyey waxaad og tihiin waxaa dalkan yimid toddobada dal ee aan maanta sideedda ku nahay iyo xarunta dhexe ee e sida guddi ka socda ayaa halkan yimid waxay koontarooleen ama ay fiiriyeen dhammaan hay-adaheenna dawladda xarumaheenna bangiyadeenna ganacsatadeenna dekedeenna eerbooradeenna dhammaan shaqaalaha dawladda sida aan u shaqayno markii ay arkeen oo aan u diyaarsan nahay oo ay arkeen hay-adda quality controolka oo loo diyaariyey dalkan wax allaal wixii dibadda uga imaanaya inaan awood u leenahay inaan iska xakamayno ayaa waxaa naloo ogolaaday waxaali way soo gaareen meeshii ay ugu soo biiri lahaayeen bulshada bariga africa marka sidaas darteed markii nala xaqiijiyey inaan meeshaas jirno ayaana loo ogolaaday intaas kadib markaan ku biirna kadib waxaan faa'iidaynaa marka waxaan faa'iidaynaa dadkeena soomaaliyeed sida hore looga dhawaajiyey toddobada dal ee hadda la sheegay ee sideedda ku nahay soomaalida way joogtaa iyagoo qaarkood ku jooga inay etoobiyaan yihiin inay yihiin kenyaan inay yihiin yurub inay yihiin maraykan inay ku joogaana laga yaabo baasabooro kala haystaan laakiin hadda waxaa noo suuragelaya iyagoo sanka kor u taagaya soomaali ah baasaboorkooda haysta inay ganacsigooda si xor ugu shaqaystaan ma ismaqlaynaa soomaaliyaan nahay sinjigeennu waa cad yahay sumaddeennu waa cad tahay sidaas ayaa xaquuqdeenna waxaa laga yaabaa dad badan hantidooda gabasho kula jiray oo soomaaliyeed in maanta ay hantidooda bannaanka soo dhigan karaan guushan weyn ee halkan la xaqiijiyey ee madaxweynaha uu hoggaamiyey ee dowladda soomaaliyeed ay ka shaqaysay ma ahan shaqo si fudud ku timid ma aha shaqo iska dhacday oo caadifad ku dhacday waxay ka mid ahayd ahdaafta waaweyn ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu la yimid hoggaanka ee uu doonayey inuu dadkiisa uga qaado dhibaatada iyo culayska wakhtiga dheer ragaadiyey waxaad og tihiin dowladda soomaaliyeed ee madaxweyne xasan sheekh uu hoggaaminayo in ay duruufo adag oo mararka qaarkood ay adag tahay in laga wada shaqeeyo inay hal mar ka wada shaqaynayso waxaad og tihiin dagaalka lagula jiro khawaarijta oo culayskiisa iyo qiimihiisa inta uu ku kacayo aad og tihiin oo dowladdu ay ku jirto oo madaxweynuhu ugu horreeyo waxaad og tihiin musiibooyinka rabbaaniga ah oo ay ugu horraysay abaartii ay dowladdu la kowsatay iyo daadadka hadda socda waxaad og tihiin ahdaafta waaweyn ee ay ka mid tahay dayn cafinta ee ay ka mid tahay kubiirista bariga afrika ee ay ka mid tahay qaadista cunaqabataynta hubka ee ay ka mid tahay qorshaha weyn ee qaran ee hiigsiga labada kun iyo lixdanka iyo arrimo kale oo aad u fara badan arrimahaasoo dhan waxa ay muujinayaan aragtida fog ee hoggaanka qaranka ee maanta jira uu doonayo inuu dalka iyo dadka soomaaliyeed ku geedigeliyo
dhinaca kale waxaa kulankaasi lagu soo dhaweynayay islamarkaan lagu mahad celinaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka hadlay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale isagoo u mahad celiyay dhammaan dadkii kasoo qeyb galay munaasabadaasi lagu dhiirgelinayay ama loogu mahad celinayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud kubirista ururka bariga bulshada afrika
waa inaan halkaani mahadsanid madaxweyne inaan ka dhaxno waa mahadsantihiin war quruxdiisii iyo macaankiisii intii iga horraysaa tiray annaga waxaan ku egnahay inaan soo abaabulno kulankan qiimaha badan gobolka banaadir guddigii abaabulay ee hawshaan isu xil saaray isagana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin owyabo iyo jawaahir iyo dhagaxadda iyo akhyaartaas iyo cabdixafiid rag badan ay ugu horreeyaan mahadsanadiin aan leeyahay intaa kadib gabdhaha soomaaliyeed ee quruxda badan degmooyinka gobolka banaadir oo nuuriyayaasha ah idinkana waxaan leeyahay noolaada jiroo jooga weligiin xadiidkii rasuulka waxaa waye calayhi salaatu wasalaam man lam yashkur innaasa laa yashkur illaah qofkaan dadka ku shugrin ilaahayna kuma shugriyo marka sidaa darteed waxaan caawa isugu nimidnay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo xukuumaddiisa dan qaran inaan dhahno waa mahadsantihiin dadaalka ayuu sameeyey madaxweynaha laba kun iyo afar iyo tobankii doorkiisii hore ayuu ablicationka ugu horreeyey u gudbiyey ka mid noqoshada ururadan bulshada bariga afrika haddana markuu yimiday bishii shanaad shan iyo tobankeedii markii la doortay bishii toddobaad ayuu bilaabay dadaalka iyou ku bixiyey juhdi badan oo geliyey sidii aan ugu biiri lahaynay toddobadaas dowladood aan u sideeday lahaynay ayagiina markii loo xil saaray ergey gaar ah loo xil saaray oo aad uga shaqeeyey cabdisalaan hadlihi asagana waxaan leenaha waa mahadsan tahay markay mideen muqdishona aqalka dowladda hoose lagu soo dhaweeyey idinkaana soo dhaweyseen waad ogeedeen
dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa xalay shir gudoomiyey kulanka golaha wasiirada jubbaland oo diiradda lagu saaray gurmadka dadka soomaaliyeed oo ay daadadku saameeyeen iyo wejiga labaad ee ciribtirka dagaalamayaasha al-shabaab ra-iisul wasaare xamse ah ayaa golaha wasiirada jubbaland warbixin qodo dheer ka siiyey howlaha hortabinta u leh xukuumadda dan qaran gaar ahaan qorshayaasha ku aadan wax ka qabashada isbeddelka cimilada oo sabab u ah in dalkeenu uu dhexeeyo abaaro iyo sidoo kale daadad ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in mashaariicda horumarineed ee dowladda federaalku u hayso dhammaan dowlad goboleedyada dalka gaar ahaan jubbaland oo uu ka dahfuray kana dhagax dhigay diro mashaariic ah kuwaana kuwana kala duwan ama kuwo kalena ay waddada ay kusoo jiraan ugu dambeyn ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa faray wasiir walba iyo mas-uul walba in uu kaalin muuqda uga qaato dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab oo dhowaan uu wejiga labaad ee dalka lagu ciribdirayo ee ka bilaaban doono deegaanada maamulka jubbaland dhinaca kalena shacabka ku nool magaalada beledweyne ayaa ka hadlay dhibaatada ay kala kulmeen fatahaada magaaladooda ee uu ku dhuftay daadadka hawabiyada ama daadadka roobka ee halkaasi ka da-ay waa kuwan qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada beledweyne oo siyaabo kale gadisan uga hadlay dhibaatada uu ku reebay daadadka roobka soomaaliya u soo jeestaanaan leeyahay
tadooda waxaa lambar wan ka ah dadka maamulkan ama hiirshabelle ha aata ama hiiraan ha isteed ha aato qaybo ka mid ah oo u arka jaanis rabana inay ka faa'idaystaan
oo intii aan xusiisan lahayoo maqanleh iyo yowma haada intii u lexaysay biyihii ugu badnaay oo beledweyne ku dhaco waay magaalada beledweyne biyaha inay sii kordhaan maahan wax naaqus liira haba yaraatee ma lahan maanta nin wax lagu aamino wixii loo keenay dadka gaarsiin kara ma laha waxba la isku qari maayo buudweyne dadka markii saddex qayb loo dhigo laba qayb camal ah go'toonne ha loo gurmado dadka beledweyne ku go'toomay dadka bannaanka way ka liitaan way ka liitaan Ee, dhimashada hadda xaggeeda haddaan ka hadlana saddex carruur ayaa wax u dhimitay gaajo darteeda oo micnaha qofkii asagoo lacag haysto ayaa haddana lacagtiisii aan awoodin inuu wax ku gato bismillaah magaciigu waa liibaan qoono Ee, saa haddaan u jeedtaan waxaan dhex taaganahay biibaxada een, fatahaadda biyaha xilliga saan may ahayn shalay iyo daraadoo kaleeto aaday u soo bateen laakiin waxyaabaha la yaab kale waxay tahay een, dadkii inay maaragtay boqolkii toddobaatan ay biyihii ka baxeen boqolkii soddonka hartuu biyihii ku jiro inay xaalado aad u cakiran ay maaragtay wajahoyin dadkii maadaama loo soo gurmaday oo maaragtay hay-adaha qaar ay gargaar u keeneen haddana waxaa muuqato in magaaladii laba maamul maaragtay ay ka wada arrimiyaan oo dadkii isku tuutuur la geliyey mar haddii wixii ay soo degaan ama elboor laga keena ama meel kale ay soo maraan intana waxaa u taagan hirshabeelle oo maaragtay dhehayso annagaa maanaj garaynayno serviska annagaa bixinayno intana maaragtay dowladdii hirshabeelle ay taagantahay leedahay annagaa sharciyad haysanno Ee, waxaan annaga maaragtay aan ogolayn meeshaan ka maca- dadka qaar ah waxaa dhacaysa saddex maalin afar maalin gargaar in la bixiyo la rabay maamul isqabsaday dartiis in maaragtay ay u xayirnaadaan oo maaragtay dadka qaar ayba baahi maaragtay u dhintaan hadda inta aniga aan beledweyne joogo biibaxadan oo kaleeto shan iyo toban sano oo kaleeto waa ma- laba iyo toban sano camal iyo saddex iyo toban sano aan moogahay biibaxadii ugu adkeed oo aan maaragtay intii aan xasuusto magaaladan aan kula kulmo tan ayay aheeday biyahan aaday u xooggan yihiin haddana waxaad dareemaysaa een, sidii biibixooyinka horeeta dadka adeegga loogu fidi jiray iyo tan inay islahayn biyihiyo xooggan iyo adeeggii dadkii loo qabanayo aad u liito mararka qaara waxaa arkaysaa gargaar maamulka intuu maaragtay soo gaaray maamulka oo bixiyey dadkii loo dhiibay iyo dadkii adeegga loo qabanayay inay isgaarin oo ama askar ha noqdaan ama dad kale gudoomiye xaafadeed ha noqdaan oo wixii kor lagu kala tuurtaba dadaa dhintay een, dadaa hadda xaaladooda serious tahay dadaa xaalado caafimaad maaragta u baahan isbitaalladii aan shaqaynayn waxaasoo dhan dhibaatadana waxay maaragtay aabba ay leedahay dadka maamulka oo is haysto inkastoo hadda aan arkaayo maamulkii ugu- een, maaragtay markii ugu horraysay oo gargaar dad loo fiidinayo oo maamulka qaybo ka mid a ay shaqadooda si fiican u qabsadaan haddana waxaa jira dad kaloo badan oo maamulka ka mid ah oo isku dayaayaba jaanis u arko biibaxadan wixii imaada inay ka faa'idaystaan dad
dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale ayaa booqday laamiyada uu roobku saameynta ku yeeshay ee magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo xubno kale oo ka mid ah ku-xigeenka ah maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka ah warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kormeer ama kormeer ku degay wadada dheer ee isku xigta isgoyska debga ilaa isgoyska bakaaraha ee magaalada muqdisho oo waxyeelo xoogan ay kasoo gaartay roobkii ama roobabkii elino ee ka da-ay magaalada muqdisho gudoomiyaasha degmooyinka hodan iyo holwadaag ayaa halkaasi warbixin ku siiyey gudoomiye madaale xili ay ku guda jireen dadaalo lagu hagaajinayo wadadaasi si xal loogu helo burburka soo gaaray iyagoona sheegay in dhowaan lasoo gabagabeyn doono qorshaha dib u dhiska ee wadadaasi duqa muqdisho ayaa kula dardaarmay maamulada degmooyinka hodan iyo holwadaag in ay juhdi fara badan geliyaan dadaalada socda ee xalka loogu raadinayo sidii dib loogu soo dhisi lahaa wadadaasi islamarkaana isku socodka gaadiidka iyo bulshada oo si caadi ah ugu soo noqon lahaa robaabka elniin oo ay ka da-ay guud ahaan ee dalka ayaa sababay khasaaro isugu jira barakac burbur iyo aafooyin kale oo saameyn ku yeeshay nolosha iyo gaabayaasha isku socodka dalka iyadoona guud ahaan dowladda federaalk soomaaliya maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir ay dadaal ugu jiraan sidii loo maareyn lahaa saameynta ka dhalatay rababka elino gudaha dalka halkaa warkaasi kala socodaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsani muqdisho markaana akhbaaraadka dibadda dowladda kenya ayaa sheegtay in inka badan ee boqol iyo labaatan qof ay ku dhinteen daadadka ku dhuftay gudaha wadanka kenya dalaaadii ayaa dowladda kenya ayaa sheegtay in daadad xoogan oo ka dhashay cimilada elino ay ku dhufteen boqol iyo labaatan qof gudaha wadanka kenya halka ku dhawaad sagaashan kun oo qoys ay ka barakaceen guryahoodii qiyaastii ugu dambeysay ee dhimashada kenya ayaa laba jibaarmaday iyada oo robab mahigaan ah oo da-ayay kadib abaartii u darneyd ama ugu darneyd ee soo marta afartankii sano ee lasoo dhaafay qariyeen ama qarqiyeen magaalooyin iyo sidoo kale duulooyin badan kumanaan guri ayay waxyeelo soo gaartay dhulbeereedka ayaa biyuhu fadhiisteen halka tobanaan kun oo xoolo ah ay ama qarqarmeen sida ay sheegtay hay-adda gargaarka waddanka kenya dalka ee deriska la-ah soomaaliya fatahaadaha ayaa dilay ugu yaraan sagaashan iyo lix qof waxaana uu ku barakacay toddobaatan kun oo qoys sida uu sheegay sarkaal ka tirsan maareynta musiibooyinka wadankaasi kenya guudahaan dhegeystayaal warkii subax aad kala socdeen raadiyo dalsani muqdisho nagida
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin